banaanbaxa waxaa mamnuuc ka ah hub waxaa mamnuuc ka ah in lasoo hubeeyo oo dad hubaysadan socda la yidhaahdo banaanbaxay qayb ka yihiin ama banaanbaxay ilaalinayaan banaanbaxa dowladda soomaaliya aa ilaalinayso amniga caasimadda ka jira dowladda ilaahay ka sokow dowladda ka mas-uula dadka caasimadda ku nool dowladda ka mas-uula amnigooda banaanbaxooda iyo xuquuqdooda inay meel marsanaada dowladda ka mas-uula amniga banaanbax kasta oo la qabanayo dowladda ka mas-uula ayadaa ilaalinayso qof gaara ma ilaali karo maleeshiya laguma ilaali karo qoray aan sharciyaysnayn oo nin muwaadin uu la ordaao la cararayo laguma ilaali karo dowladda iyo hay-adaheeda amniga ee magaaladan amniga ka dhigay ayaa ilaalinaya ayagoo difaacayo oo xurmaynayo xuquuqda muwaadinka uu u leeyahay inuu bannaan baxo yaan dadka la khaldin yaan dadka been loo sheegin yaan dadka jaha aanay wax ka jirin la aadinin walaalayaal dalka soomaaliya dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo amni iyo deganaansho u dhaqaaqa xaggiisa dowladdii intaas horseedaysay laguma eedayn karo inay amni darro iyo maxaa carqaladayn waddo laakiin dadweynaha soomaaliyeedow xoraad tihiin bannaanbaxaad xor u tihiin codkiinaa xor u tihiin inaad doorataan ciddii ida hogaaminaysaad xor u tihiin ajendaha dowladda ay leedahay kaas waay mid ka duwan ma ah yaan idinku qalluucinin aad iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale aad u mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynaynaa guul shacabka soomaaliyeed guul mar kale iyo mar kale shacabka koonfur galbeed hogaankooda dhaqanka hogaankooda siyaasadda hogaanka amniga meeshaas ka jira iyo hay-adaha dowladda intaba waa bogaadinayna hambalyaan leenna hambalyo soomaaliya waddo cuswaad u furteen waad ku dhiirateen ood ku horkacdeen soomaalina waddadaas fiican way idinku dabakaci haddii alla yidhahda